أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى, واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu awalaa leeyihiin manhaj online ida idiin soo gudbiyaan muxaadaradan qiimaha badan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إلهي سبحانه وتعالى ayaynu u mahadnaqaynaa ina soo gaadhsiiyey majliskii saddexaad ama kulankii saddexaad ee duruustii maaragtay ku saabsanayd zakada iyo axkaamteeda biidni illahi tacala se iclaanka aad ku ogtihiin maanta ama caawa ee darsigan wuxuu ku saabsanaan doonaa zakada maaragtay axkaamta lacagaha ama adahab walfida iyo maaragtay waxa ku saabsan maaragtay amwaasha tijaarada iyo ganacsiga waxaan runtii baraarujin lahaa un hal shay runtii maaragtay habeen dambe isla insha allahu majliskan majliska ka dambeeya habeen dambe waxaa insha allah inu balansannahay su-aalo iyo jawaabo marka waxaan baraarujin lahaa un ciddii maaragtay su-aal ka fakaraysaa inay qorto oo ayna soo gaadhsiiso si insha allahu tacaala habeen dambe uu sheekhu maaragtay uga jawaabi doono biidni illahi tacaala su-aalaha ay qabaan imikana maarata sheekh inuu kafuun ku wareejin doonaa insha allahu tacaala ka faa'iidaysi wanaagsan wajazaakum allahu khayra
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sida aada maqasheen walaalayaal darsigeenna caawa wuxuu ku saabsan yahay axkaamu zakaati اdahab wاlfida wاlawraaq الnaqdiya wa amwaali tijaara axkaamta sakada dahabka iyo fidada iyo lacagaha casrigan la isticmaalo iyo xoolaha laga ganacsanayo ee iibka loo bandhigay si looga macaasho waa ballaadhan tahay laakiin biidni illaahi subxaana wa tacaala waa soo koobi doonaa waxaanaynu hadala ka sheegi doonaa inta murtida iyo nuxurka ah masaa-isha fiqiga kolley khilaaf kama madhnaato in badan khilaaf badan ma sheeg sheegi doono qowlka aynu u aragno inuu yahay qowlka ama madhabka haddii masalada la isku khilaafo daliilku uu xoojinayo u markhaati furayo ayaynu ku gaabsan doonaa biidni illaahi tacaala haddii aynu ku bilowno sakada dahabka iyo fidada dahabka iyo fidadu inay yihiin xoolo saka ay ku waajibto khilaaf kama taagna culammada islaamkuna waa isku waafaqeen waxaana arrintaa daliil u ah qur-aanka iyo xadiidka nebiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi isagoo ka hadlaaya sakada dahabka iyo fidada waladiina yaknizuuna adahaba waalfida walaa yunfiquunaha fii sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim kuwa haysanaya dahabka iyo fidada iyagoon sakaynahayn waxaad ugu bushaaraysaa cadaab u xanuujiya cadaabkaasu ilaahay subxaana wa tacaala sii fasiray wuxu uhi yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwaa biha jibaahum wajunuubuhum waduhuuruhum hada ma kanaztum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknizuun waxaa cadaabka noocaasi uu ku dhici doonaa yowma alqiyaama dahabkii iyo fidadii ayaa sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay kamaa fii xadiidi abi hurayra fii saxiixi muslim waxaa laga dhigi doonaa safeexado dhaadheer kadib oo madanayaashoo kale ah naarta jahanname ayaa la gelin doonaa kadibna waxaa lagaga gubi doonaa wejiga salaanta iyo dhabarka waxaana lagu odhan doonaa wixii aad kaydsateen waxaad kaydsateen waa kaase si fiican u dhadhamiya waxaanay culimmadu yidhaahdeen waladiina yaknizuuna adahaba markuu ilaahay subxaana wa tacaala yidhi dahabka iyo fidadu waxa ay noqonayaan kayd qofku uu ku dhaleecaysan yahay ciqaab iyo cadaabna uu ka dhalanayo haddaanu sakada ka bixin waa ka yidhi cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu maa udiya zakaatuhu falaysa bikanzin ka sekada laga bixiya ama dahab ha noqda ama fida ha noqdee ma aha kanzigii ama kaydkii iyo kaydsigii ay shareecadu diiday ee ay dhaleecaysay culamaaul islaam markay isku waafaqeen dahabki iyo sekadu inay yihiin xoolo seka ay ku waajibto waxay u sheegaan shuruud shuruudda dahabki iyo sekadu waxa ay la wadaagaan guud ahaan xoolaha kale ee sekada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey waxaa shuruuddaasi ka mida qofka dahabka iyo sekada li inuu yahay qof muslima gaalka waa lagu ciqaabayaa seke la-aanta yowma alqiyaama ciqaab dheeraad ka ah ciqaab uu ku mutaystay gaalnimada laakiin adduunyada dusheeda inta uu joogo seke keen la odhan maayo haddii uu bixiyana ka ansixi mayso waayo islaamkii iyo iimaankii aasaaska u ahaa ayaa ka maqan shardiga labaad wuxuu yahay xornimo qofku hadduu yahay addoon isaga iyo xoolihiisaba waxaa leh qofka uu addoonka u yahay isagana isaga ku waajibi mayso shardiga saddexaad waa almilku taam waa qofku inuu si dhammaystiran u leeyahay oo haddii qofka milkigiisa ama lahaanshihiisa nuqsaani ay ku jirto saka kuma waajibayso waxaa taa tusaale u ah qofku hadduu yahay addoon oo ay ku heshiiyaan ninkii lahaa inuu xoole isku furto oo uu shaqeeyo xoolaha gacantiisa soo gala dahab leh fida leh lacag leh waa leeyahay laakiin lahaanshihiisu mid dhammaystiran maaha nuqsaan baa ku jirta waayo waxaa dhici karta heshiiska in laga noqdo heshiiska haddii laga noqdo xoolo waxaa iska yeelanaya ninkii addoonka lahaa marka mulkigiisu ma dhammaystirna walihaadaa sake ka bixi la odhan maayo waxaa shuruudda ka mida dahabkiiyo fidadu inay gaadhaan nisaab xadka ay shareecadu u dejisay inay ku sake gooyaan waanaynu sheegi biidni اllahi tacaala waxaa kaloo shuruuddaa ka mid ah sanad inuu u dhammaado xoolahaasi markii ay soo galeen qofka ale mulkigiisa iyagoo nisaaba sakagoysa laga bilaabo waa inuu sanad u dhammaado sanadku markuu dhammaado ayay waajibaysaa sake in laga bixiyo maadaama aynu ku dararay shuruudda sakada dahabka iyo fidada inay nisaab gaadhaan xadkii ay ku sake goynayeen waxaa la isweydiin karaa dahabku markuu intee gaadho ayaa saka ay ku waajibtaa fidadana sidoo kale intee marka ay gaadho ayaa ay saka ku waajibtaa dahabka waxa ay saka ku waajibtaa markuu gaadho cishruuna diinaaran labaatan diinaar arrintaasina waa arrin culamaau lislaam ay isku waafaqeen axaadiid marka la ysku kabkabee la ysku xoogeeyo xukunkaasi uu ku sugmayaana macnaha noocaasiyo way tilmaantay axaadiida waxaa ka mid a xadiidu caliyin radia allahu canhu wa fiihi walaysa calayka shay yacni fi dahab xataa yakuuna laka cishruuna diinaara wuxu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaad dahab haysato wax sakaa laguguma lahaa ilaa dahabkaagaasi uu gaadhayo labaatan diinaar asxaabu sunan iyo imaamu axmed ayaa xadiidkaa wariyey waxaana xasan ku xukumay alimaamu الbukhaari raximah اllah sida ardaygiisii tirmidi uu ka soo raray wakadalika alxaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala fi fatxi اlbaari wasaxaxahu asheikhu اlalbaniyu raxmat ullaahi calayhim ajmaciin maanta diinaar lama isticmaalo dahab ka samaysan waxaa la isweydiin karaa labaatanka diinaar ee dahabkuu kusa ka gooyaa maanta garaam waxa la yidhaha baa la isticmaalaa ee garaamka maxay uga dhigmaan culimada casriga badankoodu sida ay ku tegeen muxaqiqiinta ee fuqahada ahi labaatankaa diinaar waxay u dhigmaan shan iyo siddeetan garaam oo dahaba wuxuu ihi alcallaama ibnu cuthaymiin raximah اllah waqad xarartu nisaab الdahab fabalaga hamsata وamaaniina garaama min adahab اlkhaalis waxaan si fiican u tafatiray buu yidhi oo si mugla aan u baadhay inta dahabku uu ku saka gooyo waxaana ii soo baxday shan iyo siddeetan garaam oo dahab saafiya ah marka uu yahay inay isaga ku waajibto taa macnaheed wuxuu noqonayaa qofku ama nin ha noqdo ama dumar ha noqdo dahabka uu haystaa shan iyo siddeetan garaam hadduu ka yar yahay saka waajibkuma aha hadduu isagu doono wuu ka bixin karaa sida xoolaha kaleba laakiin waxay noqonaysaa sadaqad sunno ah ee sake ku waajibto hadduu bixin waayo uu ku dembaabayo maaha fidadana ah, nisaabka ama qadarka ay ku sake goyso waa axaadiid tiro badan ku soo aroortay oo qaarkood imaam bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey inay ku sake goyso laba boqol oo dirham haddii si kale loo dhigo shan wiqiyadood nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi se bukhaariyo muslimba ay wariyeen laysa fii ma duuna khamsi awaaqin min alwariqi sadaqa shan wiqiyadood wixii ka yar ee fidada ka mida sake laguma laha buhi nebigu calayhi salaatu wasalaam shanta wiqiyadood labada boqolee dirham iyaga laftoodu waxay u baahan yihiin sidii dahabkoo kale in garaam loo rogo markaa fidadu imise garaam markay gaadho ayay saka ku waajibaysaa waxay isaga ku waajibaysaa fidadu marka ay gaadho shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam haddii ay ka yar tahay fidada qofku uu haystaa saka kuma waajibayso halkaa masala ka soo baxda fuqahadu ay ka hadlaan masaladaas waxa ay tahay hadduu qofku haysto dahab iyo fido midkoodna aanu gaadhin xadkii uu ku sako goynayay labada ma laysku darayaa oo ma laysku dhammaystirayaa si ay isula noqdaan xoolo sako goysa tusaale ahaan waa inagii nidhi dahabku wuxuu ku sako gooyaa shan iyo siddeetan garaam ninkani wuxuu haystaa konton garaam oo dahaba saka inaanay ku waajibin waa inoo caddahay waxaa kaloo uu haystaa islamarkaa fido ka yar intii ay ku sako goynayso ahayd shan boqol iyo shan iyo sagaashan laba wuxuu haystaa tusaale ahaan afar boqol iyo konton garaam oo fidaa labada mid waloo aynu eegnaba ma aha mid ay saka ku waajibtay marka labada ma laysku dhammaystirayaa ama xagga tirada ha noqoto ama xagga qiimaha ha noqoto su-aasha jawaabteedu waxay tahay haddaynu soo koobno culimmada badankoodu waxa ay ku tegeen inaan laysku dhammaystirahayn ee mid walba goonidiisa loo eegaayo waxaana arrinta noocaasiya u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay fidadu haddii ay ka yaraato shan boqol oo wiqyadood ama laba boqol oo dirham inaan sake lagu lahayn dahabkuna hadduu labaatan diinaar ka yaraado inaan sake lagu lahayn marka haddaynu idhaahno dahab labaatan diinaar ka yar iyo fido ka yar laba boqol oo dirham ayaynu sake ku waajibinaynaa waxay noqonaysaa waxaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam sake ku waajibin inaynu inaynu ku waajibinay waa ta labaade waa laba noocoo kala duwan dahabka iyo fidadu oo waxay isaga dhigan yihiin sida geela iyo adhiga hadduu ninku tusaalahaan haysto afar geela iyo sagaal iyo soddon neef oo adhiya labada midna saka kumay waajibin sida aynu garanayno ma laysku dhammaystirayaa oo ma la odhanayaa neefkan geela ah laga soo qaado toban neef oo adhiya oo ha la yidhaahdo ninkani wuxuu haystaa wuxuu haystaa ninkani sagaal iyo sagaal iyo afartan neef oo adhiya oo sakaa ku waajibtay jawaabtu waa maya taana waa laysku waafaqsan yahay waxaa la mida raashinka hadduu haysto qofku shaciir waa heedda waxaynu u naqaano iyo bur waa qamadinka waxaynu u naqaano midna aanu gaadhin xadkii uu ku sako goynaayey waa laba raashin oo aada isugu dhow haddana laysku dhammaystiri maayo oo la odhan maayo tusaale ahaan wuxuu haystaa afar wasqi oo shaciira heeda iyo hal wasqi oo bura ha laysku dhammaystiro shan wasqi ha layskaga dhigo sekada bixaa la dhaa la odhan maayo taa waa laysku waafaqsan yahay dahabkiiyo fidaduna kuwaasunbay la mid yihiin baa la odhanaya shareecaduna way kala dudo laba nooco kala duwan bay ka dhigtay oo waata la kala badin karo marka laysku bedelaayo oo haddii dahab fido lagu iibinaayo in la isleekaysiiyaa waajib maaha waa la kala badin karaa kun garaam oo fida waxaad ku bedelan kartaa hal garaam oo dahaba waa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi faida اkhtalafat hadihi اlasnaafa biicuuha kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad waxaa shardi ahuun inaan amaah la gelin ee lagu heshiiyo in la kala qaadanayo markaa lala kala wareegayo isla markaana lala kala wareego inta aan la kala tegin markaa dahabkiiyo fidada laysku dhammaystiri maayo hadduu qofku haysto dahab aan sakagoys ahayn iyo fido aan sakagoys ahayn wax sakoo ku waajibtay ma jirto maadaama midna aanu gaadhin xadkii uu ku saka goynayay mas'aladaa haddaba waxaa jirta masaa'il laga soo reebaayo masaaisha laga soo reebaya waxaa ka mid a hadduu qofku ka baayac mushtaro dahabka iyo fidada iyo waxyaabo kalaba waynu ognaho dad baa dukaamo u furtay inay iibiyaan dahab iyo alaabooyin kale mararka qaarkoodna fida inay la socoto ayaa dhici karta xaaladaasi way ka duwan tahay oo dahabka iyo fidada loo eegi maayo dahab ahaan iyo fida ahaan waxaa loo eegayaa sida insha allahu tacaala darsiga xaggiisa dambe aynu ku arki doono in dahabka iyo fidadani ay yihiin alaab laga ganacsanayo markaa dahabka iyo fidada iyo alaabaha kale qofku uu hayo iyo lacagta uu haysto waxaasoo dhan baa la ysku didinaya haddii ay nisaab markaa isla gaadhaan sakadii amwaasha ama xoolaha ganacsiga ayaa ku waajibaysa oo xooluhu mar hadday ganacsi u bandhigan yihiin nooc nooc loo eegi maayo dhammaantood waa la ysku wada daraya waa la ysku wada qiimeynaya markaa qof baa tusaalaan wuxuu ka ganacsadaa dahabka iyo fidada dahabkii uu hayay ee ganacsiga u bandhigay nisaab muu gaadhin xadkii uu ku saka goynayay fidadii uu hayeyna may gaadhin lacagna wuu haystaa iyaduna aan gaadhin xadkii ay ku saka goynaysay hadduu doonana alaabooyin kalena wuu hayaa waxaasoo dhan baa la ysku wada darayaa waxaana isla noqonayaan curuudu tijaara alaab ganacsi iyo tijaaro u bandhigan qiimahoodaana sakada laga bixinaya mid walbana goonin loo eegi maayo xaaladda labaad waxay tahay dahabka ama fidada aan nisaabka gaadhin wax kale lagu dhammaystiri karo waa haddii qofku tusaale ahaan uu haysto lacag wuxuu haystaa dahab aan gaadhin sakagoys waxaa kaloo uu haystaa fido aan gaadhin sakagoys waxaa kaloo uu haystaa lacag aan gaadhin sakagoys waa la ysku darayaa lacagtu iyaga ayuunbay la xukun tahay dahab bay ka dhigan tahay tusaale ahaan wuxuu haystaa siddeetan garaam oo dahaba sakagoys maaha laakiin wuxuu haystaa lacag goynaysa shanta garaam ee ka dhiman intii dahabku ku saka goynayay qofkaa saka ayaa dahabka iyo lacagtaasoo laysku kabay kaga waajibaysa waayo dahabka iyo lacagtu shay qura ayay ka dhigan yihiin sa insha allahu tacaala aynu arki doonno masalada taa aynu dhaafaynaa waxay tahay garanay dahabku inuu ku saka gooyo shan iyo siddeetan garaam fidaduna shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam dahabka iyo fidada intee in leeg ayaa waajib noqonaysa in laga bixiyo marka uu sanad u dhammaado waxay culamaaul-islaam isku waafaqeen horraysiyo dambaysaba in laga bixinayo dahabka iyo fidadaba lacagtuna waa la mid waa inoo soo socotaaye rubculcushur rubculcushur macnihiisu waxa weeye toban meelood marka loo qaybiyo meel rubceed si kale haddii loo dhigo boqolkiiba laba iyo badh si kale haddii loo dhigo waa isku wada midun dhinacii lagaga yimaadaabe waa dahabka qofku uu haysto ama fidada uu haysto afartan marka loo qaybiyo wixii soo baxa laakiin ta ugu fudud ee dadkeenuna curfi ahaan ay yaqaaniin waa boqolkiiba laba iyo badh boqolkiiba labiyo badh ayaa rubulcushriga markaa lagu tilmaami karaa waxaa la isweydiin karaa haddaba qofkii dahab sake ka bixinaayey ama fido sake ka bixinaayey ma ku bixin karaa lacag mise waxa waajib ku ah dahabka laftiisa inuu sakadii ku bixiyo garaamaad ka mida ama kan uu haystaha ka mid noqoto ama ha soo iibiye mise dahabkiisa intuu iska haysto oo inta ku waajibtay uu qiimeeyo lacag uu rogo ayuu lacag ahaan ku bixin karaa jawaabtu waxay tahay lacag waa ku bixin karaa qofkii dahabkiisa ama fidadiisa saka ay ku waajibtay waana sida ay fatwoodeen guddida fatwada joogtada ah ee wadanka bilaad alxarameyn ama almamlaka alcarabiya sacuudiya waxay dhahn laa xaraja fi ikhraaji zakaati الdahabi wاlfida cumlata waraqiya bima tusaawi wakta tamaami اlxawl اishtiraakiima jamiica fi الhamaniya qofkii lagu yeeshay dahab sakadii ama fido sakadeed wax dhibaatii kuma jirto intuu qiimeeyo intii lagu yeeshay inuu lacag ku bixiyo waayo dahabka iyo fidada iyo lacagtu waxay wadaagaan inay yihiin thamanu lashyaa waxa ashyaada lagu qiimeeyo ee lagu kala bedasho ee lagu kala iibsado waxaa sidaas oo kale fatwooday sheekhii caalimka ee muxadidka faqiiha sheekh اlalbani raximah llah laakiin isagu wuxuu tilmaamay sida fiicani inay tahay in qofka dahab haystaa dahabkaa sakadiisa uu dahab ku bixiyo sida fiican inay sidaa tahay haddii taasi ay u suurtoobi weydo markaa lacag inuu ku bixin karo ayuu sheekhu tilmaamay haddaynu masaladaa suurayno qof baa tusaale ahaan wuxuu haystaa boqol garaam oo dahaba miyata garaam min adahab maxaa ku waajibaya mise garaam mise garaam baa ku waajibaya ka jawaabi kara su-aasha boqol garaam oo dahab uu haystaa laba garaam iyo barh soo inagii nidhi boqolkiiba labiyo barh baa ku waajibaya boqolkiiba labiyo barh labadii garaam iyo iyo barhkii dahabkahaa ee ku waajibay laba suuraba waa u bannaan yihin inuu iyagoo dahaba uu bixiyo oo ciddii sakada ilaahay wuri u siiya uu siiyo iyo inuu qiimaha markaa sakadu ay ku waajibtay ay marayaan oo lacaga uu ku bixiyo labadu waa u bannaan yihiin masa masaa-isha sakada dahabka iyo fidada la xidhiidha weliba aada u soo noqnoqota waxaa ka mida zakaatu xuliyi الnisa ama alxuliy اlmubaax almucaddu lilisticmaal aw اlcaara dahabka ama fidada laysku qurxiyo loo diyaarsaday in la xidho laysku qurxiyo hadduu gaadho xadkii saka goyska saka ma ku waajibaysaa mise kuma waajibayso masalada noocaasi waxay leedahay wejiyo laysku waafaqsan yahay wejiyadaa laysku waafaqsan yahay waxaa ka mid a haddii dahabka ama fidadaas qofkaa haysta xaaraan ay ka tahay siday xaaraan uga noqoto tusaale ahaan nin baa wuxuu haystaa dahab ugu talagalay inuu xidho dahabkuna ragga waa ka xaaraan inay saka ku waajibaysa khilaaf kama taagna waayo isticmaalku uu isticmaalayaa mid xalaal u ah mabaahaba oo ruqso uu haysto isticmaalkaana la odhan lahaa isaga ayaa sakadii ka riday isticmaalkiina xaaraan buu ka yahay maanta sidaas oo kale gabadh baa waxay haysataa dahab xaaraana inay xidhataa xaaraanuu ka yahay maxaa tusaale waxa tusaale u ah waxay haystaa dahab u samaysan sidii mucatabka saliibka u samaysan inay xidhataa uma banaana waa calaamad kufri iyo gaalnimo saka waa ku waajibaysaa gabadha ah khilaafna taa kama taagna ama waxay haysataa tusaale ahaan dahab ama fido loo sameeyey sidii noolaha oo kale dahab balambaalis oo kale laga dhigay ama faras sawir faras oo kale laga dhigay ka noocaasina waa xaaraan kaa saka waa ku waajibaysaa markaa suwarka noocaasa waa laysku waafaqsan yihi waxaa la mida iyaduna haddii gabadhu ama ninkuba dahabka uu haysto kaydsi uu haysto lacagtiisi intuu gashaday wuri lacagtan inay faalsowdaa dhici kartee dahabkaa hay ugu jirto xidhashaba looma haystaba waxaa loo haystaa waa in xoolaa lagu kaydsado kaasna xagga ay noo dhig sakadu isna waa ku waajibaysaa waxaa soo hadhay wuxuu noqonayaa dahabka xalaasha u ah gabadha iyo fidada ninka xalaasha u ah ee isla markaa loo diyaarsaday xidhasho ama loo diyaarsaday lilcaara in la ammaanaysiiyo dadka xidhashadiisu ay u bannaan tahay inay xidhataa shardi maaha qasdiga loo diyaariyuunbaa la eegaya maaha macneheedu in la leeya waa inay xidhato hadday xidhan weydo khilaaf kuma jira ina isaga ku waajibaysa macnuu sidaa maaha laakiin qasdiga u diyaarsatay uu yahay xidhasho ka noocaasa ayaa la ysku khilaafay khilaafkuna ma aha khilaaf cusub ilaa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ayaa isku khilaafsanaa dahabkiiyo fidada noocaasa saka ma ku waajibtay mise kumaanay waajibin sida saxdiina waxay tahay wallahu aclam inay saka ku waajibtay waxaana u daliila aayaddii aynu soo sheegnay ee dahabka iyo fidada sakada ku waajibinaysa aayaddaasi may kala qaadin dahabka iyo fidada dumarku ay xidhaan iyo ka kale may kala qaadin ka ay dumarku xidhanayaan dahab baa la idhaahdaa ka raggu inay xidhaan uu bannaan yahayna fidaa la idhahdaa marka aayadda waa hoos imanaya waladiina yaknizuuna adahaba walfida walaa yunfiquunaha fii sabiili اllah fabashiruhum bicadaabin aliim saas oo kale axaadiidii aynu tilmaanay axaadiid gaarina waa jirta oo si gaara ugu soo aroortay kaa xidhashada loo diyaarsaday ee xalaasha ah inay saka ku waajibtay axaadiida waxaa ka mida xadiiثu cmr bn شhucayb can abihi can jadihi jadhuna waa cabdالlahi bn cmr bn caas radي الlahu عanه أna اmraأaة atat الnabiya slى الlahu عalيه waslم ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب waxaa rasuulka u timi buu ihi gabadh gabadha waxaa la socotay inan ay dhashay inanta waxaa gacanta ugu xidhnaa laba shuuli oo dahaba nebigu calayh salaatu wasalaam su-aal buu weydiiye wuxuu ku yihi atucطiina zakaata haadi aw haada dahabka aad xidhan tahay sakadiisa miyaad bixisa qaalat laa waxay tidhi maya qaala ayasuruki an yusawir an yusawiraki illaahu bihimaa yowma alqiyaama siwaarayni min naar maku faraxti gelinaysaa ma jeceshahay ilaahay subxaana watacaala yowma alqiyaama inuu kugu bedelo labo la mida laakiin naar ka samaysan hadalkaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam markay maqashay way argagaxday fakhalacathumaa faalqathumaa ila اnabiyi salى اllahu alيه wasalam waqaalat humaa lilahi walirasuulih way soo bixisay nabiga calayh salaatu wasalaam xaggiisa ayay u tuurtay waxaanay tidhi waa sadaqad ilaahay daraaddii aan u bixiyey mar haddii arrinkaasiba uu ka dhalan karaba naar shuuliye naara in loo xidhaa mar hadday ka dhalan kartaba nabigaana calayh salaatu wasalaam ku wareejiye oon u dhiibay xadiidka waxaa wariye abu daawuud watirmidi waanasaa'i walimaamu axmed waana xadiid saxiixa qolooyinka yidhi saka kuma waajibto dahabka dumarku ay xidhaan waxay u fasireen si aan sax ahayn waxay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam sekada uu sheegayaa waa sadaqadu mararka qaarkood ammaanaysiinta dumarka ay ammaanaysiisaa meesheeda ay geli karto laakiin maaha sekadii la yaqaanin taana waxaa u daliila bay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam kumuu odrhan nisaab ma gaadhay yacnaa dahabkan aad xidhan tahay intuu ku soko goynayay ma gaadhay miisaan ahaan mana odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanad ma u dhammaaday laakiin waxaynu fahmi karnaa jawaabta noocaasi inaanay awood badnayn oo itaag daran tahay waayo nebigu asalka masaladu ka hadlayay hadda seke ka bixi ma ahayn macnuhu markaasuu u baahan laha inuu dha sanadki mi u dhammaaday mise umu dhammaan laakiin nebigu wuxuu doonayay inuu muujiyo uun dahabkanay xidhan tahay ama kelidii nisaab ha noqdo ama mid kale marka lagu daro nisaab ha noqdee inay seka ku waajibayso xidhnaantan ay xidhan tahay sekadii dahabnimo ugu waajibtay inaanay ka ridahayn dahabkaa dumarku ay xidhaan iyo fidada raggu inay xidhaan loo baneeyey inay seka ku waajibtay saxaabo badan baa ku tegey waxaa ka mid ah cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu xaaskiisii baa weydiiso waxay ku tidhi dahabkanaan xidho wax saka miyaa lagaga leeyahay wuxu uhi idaa balaqa miatay dirhamin fazakih laba boqol oo dirham haddii uu gaadho sekada ka bixi waxaa wariyey cabdurazaaq watabaraani fi lkabiir caaishana radia allahu canha arrintaas waa ka ansaxday wakadalika cabdullaahi bnu camr ibn alcaas arrinta noocaasa waxaa ku jira waxaa qofka muslimkaa dumadiisu ay beri ku noqon karto ilaahay horti waayo gabadha maanta haysato dahab seke goysa hadday iska qaadato qowlka odhanaya seke laguma laha waxay u dhaxaysaa laba arrimood arrinkaas waa inaga qarsoon yahay maanta laakiin yowma alqiyaama ayuu arrinkaasi soo ifbixi doonaa in loo qabsadoo la yidhaahdo maxaad sekadii u bixin weyday iyo inaan waxba lagu lahayn soo maha laakiin hadday iska bixiso sekada markay u yar tahay maxay u noqonaysaa sadaqad sunnaa bay u noqonaysaa nafteedana cadaabkii waa ka fogaysay ay dhici karaysay arrinta noocaasa inuu uga soo baydho in looga qiyaas qaato dahabka dumarku ay xidhaan dharka la xidho oo kale sax maaha ama lo-da beeraha lagu qodo iyo awrta la dhaansaday ama la rartay iyo waxyaabaha lamidka ah waayo kuwaa horta adilo gaara baa kusoo aroortay marlabaadka waxaa loo yaqaano dharku tusaale ahaan markiisa horeba maaha maalay saka ku waajibtay laakiin dahabka iyo fidadu asal ahaan buu u yahay maal zakawiya oo saka ay ku waajibtay marka loogama qiyaas qaadan karo xagga namaaga haddii laga hadlo ishkaal laga soo arooriyo la yidhaahdo miyaa la odhan karin dahabkan gabadhu ay haysataa wax kobcaya oo koraya maaha marka haddii saka lagu waajibiyo dee waa ka marhanayaa taa jawaabteedu waxay tahay horta marhan maayo oo dahabku xad buu leeyahay markuu gaadho sakaba aanay ku waajibahayn afar iyo siddeetan garaam hadduu gaadho dee sakaba lagama rabo afar iyo siddeetan garaam oo bilaa saka hadday haysato waxa ka badana gabadhu ay doonaysaa waa maxay xagee ku kala xidhi doonta ta labaadna waxa ay tahay dahabka iyo fidada iyo lacagaha iyo waxyaabaa la midka ah looma shardiyo markooda horeba namaa inayan xoolo kobcaya oo kordhaaya waa xoolo cayntooda ama laftooda sakadu ay ku waajibtay haddii qofku uu haysto tusaale ahaan kuus dahaba oo halkaasun u yaalla oo aanu rogrogayn oanu ku ganacsanahayn dee waxba kusoo kordhi maayaan haddana sekadii waa laga rabaa tanina waa la mid waxaynu uga gudbaynaa sekada lacagaha lacagta waxaa maanta magaca carabi ahaan inta badan loo yaqaano waa alawraaq annaqdiya alawraaq waxaa loo odhi laana lacagta badankeedu waa warqad wax warqad ka samaysan annaqdiyana waxaa loo laana waa naqd annaqd oo bimacna alcataaya waa manquud oo qofka wax laga iibsado iyadaa la siiyaa oo loo dhiibaa marka alawraaq naqdiya sababtaasaa loo yidhi intaanan u gelin axkaamta sekada waxaan rabaa inaan ka bixiyo sawir guud waxa wax lagu kala bedeshaa marxaladaha uu soo maray waayo lacag innagu waxaynu soo gaadhnay uun waxaan filayaa intayna masaajidka fadhidaa iyadoo lacag warqadi ay jirto mararka qaarkoodna qaybo naxaasa ama fida ka samaysan waxa weeyaan ay jiraan laakiin mar aanay jirin baa taariikhda soo martay marka waxa wax lagu kala bedesho ee qofku shayga uu doonayo qofka haysta uu u dhiibayuu kaga bedelanayaa maraaxil buu soo maray marxaladda koowaad waxay ahayd in alaab alaab lagu kala bedesho almuqaayada tusaale ahaan lacagiba ma jirtaba dahab wax lagu kala bedeshaa ma jiro fido wax lagu kala bedelt bedeshaana ma jirto warqad lacaga oo wax lagu kala bedeshaana ma jirto maxaa wax lagu kala bedelan jiray ninka reer miigi magaaladu imanaya wuxuu sitaa harag haraggaasuu u dhiibayaa ninkii sokorta haye kii sokorta hayana sokor buu siinaya sonkor iyo harag baa la isweydaarsan caanuu keenaya caanahaasa beriis loogu bedelaya ama hadhuudh ama arabakhi subag buu keenayaa subagaasuu u dhiibayaa kii bacadlaha dharka iibinaayey dabeetana dhar baa loogu bedelaya marxaladaasi ayay ahayd marxaladda koowaad marxaladda ku xigtay waxay ahayd marxalad taa ku dhow alaabooyinka qaarkood ayaa si gaara looga dhigay kuwa wax lagu bedesho laakiin weli alaabun bay taagneed marxaladda saddexaad waxaa laga dhigay waxa wax lagu kala bedesho dahab iyo fido oo halka lacagtu maanta inoogu jirto ku jiray dahabkiiyo fidadii oo la yaryareeyey oo la shilimeeyey qaabkii shilimaanta laga dhigay khatmina loo sameeyey wax shaambadoo kale ah si aan loo foojari garayn dahabkaasaa wax lagu kala iibsan jiray oo qofkii dahab qiطca min adahab gobol yaroo dahaba oo qaabkii shilinka oo kale loo sameeyey ayuu qofku alaabta ka doonayey u dhiibayaa deetana alaabtiibu ka qaadanaya waana la yaqaanaa qiطco kasta ama gobol kastaaba waxa uu gooyo marxaladda noocaasa mashaakilka ay keentay waxaa ka mid a waxaa ka dhashay dadkii ganacsatada ahaa waxa maqalka iyo khasnadaha ugu jiraa ee alaabtii ay hayeen dadka ay ugu bedeleen inuu noqday dahab iyo fido dahab iyo fidana wax qaali ah cadowgooduna uu fara badan yahay markaa tuugaa looga baqday maxaa la sameeyey marka markii tuuga looga baqday waxaa la sameeyey dahabkii iyo fidadii wax lagu kala iibsanaye khasnadaha iyo kiishashka ganacsatada ku jiray dhammaanba intay qaadeen ganacsatadiiba waxay u geeyeen ragga loo yaqaano asaaqa kuwa dahabka farsameeya ee hagaajiya ee silis ka dhiga ee hilqada ka dhiga ee fargal ka dhiga ee shuuliya almuhim sanaacada dahabka iyo fidadii waxyaawadada ka shaqeeya kuwaasay yidhaahdeen war farsamadiisa idinkaa yaqaano bahalkane oo laydinku aamini karaaye haya waayo dahabkii haddii qoladaa lagu xareeyey iyo fidadii wax lagu kala iibsan jiray maxaa wax lagu kala iibsanaya waxaa la soo saaray wax loo yaqaano sanadaad warqad yar oo ka turjumaysa ninkaa inta dahabee loo hayo inta fidaa ee loo hayo warqadaasaa markaa dadkii dhex wareegaysa warqadda lafteedu qiimo ma laha laakiin waxaa qiimaha u yeelay waxa weeye waxay caddaynaysaa uun qofkani inuu haysto intaasoo diinaar intaasoo dirham inuu haysto ayay caddaynaysaa bas waxa aynu taa tusaale uga dhigi karnaa maanta saadka oo kale qolooyinka saadku ciddii saadka lacag ku shubata lacagtoodii iyaga ayaa haya soo maaha qofkiina maxaa loo dhiibay lambaraa loo dhiibay lambar arqaam laba kun oo doolar baad u dhiibaysaa laba kun oo lambara ayaa telefoonkaagi kusoo dhacaya labadan kun oo lambarkaahi qiimo ma leh maxaa qiimo sidooda qiimo ma lakin maxaa qiimo u yeelay waxay daliil u yihiin iyo markhaati in laba kun oo doolar oo lacaga lagu hayo oo halkaasi ay ku yaalliin dadkaad wax kaga iibsanaysa mid aad boqol doolar u dirayso mid laba boqol oo doolar mid konton doolar mid laba doolar mid hal doolar maxay kugu aaminayaan lambar baad u dirteen waxay kugu aaminayaan waxay og yihiin lacagtaasi inay taallo meel hiblaayo inay taallo oo hadhow tole hadday u baahdaan iyadoo cayna ay kasoo qaadan karaan marka waraaqaha yaryarna ee sanadka markaa magacoodu ahaana saasay ka dhignaayeen waxaa dhabarkooda yaallay oo ay ku tiirsanaayeen dahab iyo iyo fiday ku tiirsanaayeen waa marxalad lacagtu ay soo martay waana marxaladda lacagahan waraaqda ka samaysane ay ka bilaabmeen waa lacag bay ahaayeen laakiin maxay ku tiirsanayd dahab iyo fido oo ay ka turjumaysa oo markhaati waxa weeyaan ay u ahayd waxaa dhacday markaa in loo baahdo waraaqo fara badan oo wax lagu kala bedasho oo ninkan tusaale ahaan ninka saa'iqa oo waktigaa bangiga ka dhignaa lacagta la dhigto wuxuu u hayaa laba kun oo diinaar lacagta uu u baahan yahay inuu wax ku iibsadana inta aad bay uga badantao toban kun oo diinaar buu u baahan yahay waxay noqotay markaa in laga guuro oo la yidhaahdo war warqadan iyo dahabkan aynu isku xidhnay wayna carqaladaysaye aynu kala furno oo warqadda lafteeda qiima aynu yeelo deetana waxaa la soo gaadhay xaaladdaasi aynu ku jirno maanta markii dambe waxaa la ilqeeyeyba oo qaanuun ahaan xataa meesha laga saaray in shardi looga dhigo lacagtan warqaddaa in rasiid dahaba ama fidaahi inta badan dahab buu ahaa inuu meel u yaallo iyada lafteedii baa qiimo yeelatay waana sida maanta ay ku socoto oo la iska soo waraaqahaasaa lasoo daabacanayaa dadkiina kalsooni buu ilaahay quluubtooda geliya waraaqo badan oo ka adag oo ka qurux badan baa jira oo maanta haddaad tidhaahdo koob shaha iga sii icdinaanay kaa siinahayn laakiin warqadaasunbay dadku isku fahmeen in wax lagu kala iibsado marka alawraaqu naqdiya maraaxisha noocaasa ayay soo martay arrinta noocaasana waxaa ka dhalatay markii ay dooneen culammadu inay suureeyaan lacagtan warqadda ah ee maanta la isticmaalayo wax lagu kala iibsanayo dahab rasiid oo u yaallo ka dambeeya ku tiirsantayna aanu jirin maxay tahay horta iyada lafteeda bal ha la suureeyo maxay ka dhigan tahay taas waxaa ka dhalatay inay isku khilaafaan fuqahadii casriga qaarkood waxay yidhaahdeen halkeedii horey taagan tahayoo waxay ka dhigan tahay sanad dahab iyo fido ay ka dambayso laakiin taa waxaa meesha ka saaray dahab iyo fido lacagta loo shardiyo meel u taallo ay ku tiirsan tahay maanta maba jirtaba waa laga guuray taa idan qowlkaasi isna mid laga guuray buu noqday fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen lacagada lacagahan warqadaha ah ee wax lagu kala iibsanayaa gebigoodba waa alaabba waxay ka dhigan yihiin sijaayadan iyo kursigan iyo miiskan iyo moobilkan iyo dharkan la xidhan yahay iyo kuwaasunbay la mid yihiin qowlkaasina waa qowl aad iyo aad daciif oo aada u taag daran waayo maxaa ka dhalanaysa haddii sidaa la idhaahdo waxaa ka dhalanaysaa qofku milyaar dollar hadduu haysto oo aanu ku ganacsanahayn oon rogrogahayno meel uu yaallo inaan sakaba lagu lahayn waxaa kaloo qowlkaa ka dhalanaysa inaanay lacagta gebigeedaba ribaba gelinba ilaa alaabtan marka la isweydaarinayo asal ahaan intuu daliilku sheegay mooyaane riba ma gasho oo tusaale ahaan dee toban moobil baad hal moobil ku bedelan kartaa shan khamiis baad hal khamiis siisan kartaa marka lacagtii haddii la dhahdo waa alaab iyaduna waa la mid bay noqonaysaa qowlkaasina waa daciifa xagga inoo dhig qowl kale wuxuu leeyahay iyadu dahabna maaha fidana maaha laakiin dahabka iyo fidada ee awoodda ka wadata qowlka u dambeeya waana qowlka saxda ah ee culimada casriga badankoodu ay ku tegeen waa in la yidhaahdo waa naqdi madax bannaan dahabna maaha fidana maaha dahab iyo fido midnaba kuma tiirsana alaabna maaha oo dadku alaabta iyo lacagta way kala yaqaaneen farqi baa udhexeeya oo dadku markay sekada bixinayaan wuxuu odhanayaa lacagta dukaankaygii markii aan xisaabiyey laba boqoloo kun oo doolar buu noqday laakiin labadaa boqoloo kun oo doolar waxaa lacag kaa toban kun inta kalena waa alaab soo ma arkay sida alaabtii iyo lacagtii la kala qaaday oo laba noocoo kala duwan inay yihiin curfiga dadku waxa weeyaan uu ku dareeray marka waa naqdi waa wax dadka la siiyo loo dhiibo marka alaabta lagaga bedela lagaga bedelanayo ee lagaga iibsanayo naqdiga waxaa la yidhaahdaano oo waxa wax lagu kala iibsado ma aha shay cibaado ah oo meel fadhiyo la odhan dhinacayaan u dhaafi wixii dadku ay ku heshiiyaan curfi ahaan ayuunbaa naqdi noqonaya waxaa dhici karta maanta waxa heshiis lagu yahay lacagaha la yaqaano ee naqshadaha leh lambaradu ay ku yaalliin in wax lagu kala iibsado waxaa dhici karta in laga guuro dhagax baruurkeenna meelaha ka buuxa ilaahay lacag uu inooga dhigo dhagax baruurkaasi uu noqdo ka dadku ay isku aaminayaan ay wax ku kala iibsanayaan sheekhu lislaam ibnu taymiyana raximah allahu tacaala masalada noocaasa waa tilmaamay maanta waxaynu odhan karnaa halkii dahabka iyo fidada ayaa lacagahaasi ay galeen kaalintoodii bay galeen iyaga ayaa naqdi ah bal dahabkii iyo fidadiiba iyaga lagu kala iibsanaya oo qofku hadduu dahab haysto oo dahabkaas aan lacag laga siisan kuma intifaaci karo maanta aada uguma intifaaci karo dahabka hadduu suuqa keeno waxa loogu bedelay oo waraaqaha idan qiimo qaaliya bay yeelatay shaqadii dahabkiiyo fidadu ay qaban jireen xagga naqdi ahaan ayay qabanaysaa aada baa loo ilaaliyaa gaar looga hayaa dowlad kasta lacagteeda way ilaalinaysaa waxay markaa yeelatay lacagtu haddaynu soo ururno waa halkaynu u soconnay lacagaha warqadda ahi mararka qaarkoodna naxaas ama fido ka samaysani waxay yeelatay axkaamtii dahabka iyo fidada axkaamu dahab walfida oo ribaa gelaysa sidii dahabka iyo fidadaba ribadu ay u gelaysa oo haddii lagu lacag isku nooca la isku bedelayo waa in la isleekaysiiyo amaahdana waa in laga laga ilaaliyo hooy oo keen ay noqoto iyo dembiyada haddii laba lacagiyoo kala duwan ay tahayna waa la isdheeraysiin karaa si dahabka iyo fidada la isu dheeraysiinaya laakiin waa in naqad ay noqoto la kala qaato wax amaaha aan lagu heshiin aan lagana dhigin fi lxaqiiqa waxaa kaloo axkaamtii dahabka iyo fidada ay ka qaadanaysaa waa halka mas'alada inoo ayna gelise waxay ka qaadanaysaa xaggii sekada dahabka iyo fidada sidii ay saka ugu waajibaysay ayaa lacagaha maanta la isticmaalana saka ay ugu waajibaysaa haddaba dahabka iyo fidada waxaynu naqaanay inta ay ku saka gooyaan iyo inta laga bixinaayo lacagtii iyadu waa wax cusub oo soo kordhay oo meeshii dahabka iyo fidada galay adilo ka hadashay ma jirto waktigii waxyiguu soo degayay mabay jirinba xaggee baynu haddaba raacinaa intee bay ku saka goynaysaa lacagtu intee baad se laga bixinaya haddaynu soo koobno lacagtu maadaama aynu dheh halkii dahabkiiyo fidada ayay gashay waxaanay la wadaagtaa sifada la idhaha athamaniya inay yihiin shay wax lagu kala iibsado waxa ay ku saka goynaysaa inta dahabkiiyo fidadu ay ku saka gooyaan ishkaalka inagu soo baxaya wuxuu noqonayaa isagoo kuwii kala duwanaa dahabkuna shan iyo siddeetan garaam buu ku saka goyn jiray fidaduna shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam markaa lacagtayduma markay shan iyo siddeetan garaam oo dahaba goyso isaka ku waajibaysaa mise markay goyso shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fidaa shakina kuma jiro labadu inay aada u kala qaalisan yihiin dahabkiiyo fidadu jawaabtu waxay tahay culimmada qaar waxay yidhaahdeen dahab intuu ku saka goyn jiray markay goyso ayay saka goys lacagtu noqonaysaa shan iyo siddeetan garaamo dahaba iyo wixii ka badan hadday goynayso ayay saka goys tahay haddaanay goynayna saka goys maaha waxaanay ku sababeeyeen dahabku aada isuma badbedela bay yidhaahdeen culimo kale waxay dhahdeen maya fidadu intay ku saka goyso hadday goynayso lacagtu ayay saka goys noqonaysaa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo dahab ah oo fida ah lacagta goysa ayay isaga ku waajibtaa waayo waxay dhahen nisaabka fidada adilo cad baa ku soo aroortay layskumana khilaafin waa laysku waafaqsanya waa ta labaade fidadu inta badan iyadaa ka jaban dahabka markaa danta masaakiinta ku jirta calaa kulli xaal haddaynu soo ururino sida saxdii waxay tahay sida saxdii waxay tahay in la dhaha maadaama dahabkiiyo fidada labadaba lacagtu ay bedel ka tahay labada mid walibana nisaab sharciga uu leeyahay labada ka masaakiinta u rood ee dantooda ay ku jirto ayaa lacagta lagu qiimeynayaa marka la doonaya in la ogaado inay saka goyso saka goys tahay iyo inaan saka goys ahayn oo tusaale ahaan waktigan aynu ku jirno fidada bahasha la dhahdaa qi- way qiimo dhacday aad bay u jaban tahay dahabkuna waa qaali haddaynu dhahno lacagtu markay dahab goyso ayuunbay sakagoys tahay lacag badan unbaa sakagoys noqonaysa kumanaan doolara tusaale ahaan ama malaayiin dee lacagteenna ah laakiin fidadan rakhiiska haddii lagu qiimeeyo lacag yar baa sakagoys noqonaysa qofkii dee sekada ka bixinayeyna inta ku waajibaysa waa boqolkiiba laba iyo badh kunkiiba shan iyo labaatan boqolkii kun maxaa ku waajibaya laba boqol iyo a waaye tobankii kun waa laba boqol iyo konton boqolkii kun laba kun iyo shan boqol wax fara badan maaha fi lxaqiiqa marka masaakiinta sida u dantii waxa weeye ta ay seke ku helayaan in lagu qiimeeyo oo hadduu dahabku jaban yahay oo lacagtii ay sekogoys noqonayso marka dahab lagu qiimeeyo marka fido lagu qiimeeyana sekogoys aanay noqon ahayn dahabaa loogu qiimeeyo hadday fidadu jaban tahay oo marka lacagtii fido lagu qiimeeyo ay lacagtii sekogoys noqonayso oo masaakiinta ay wax ka helayaan fidada ha loogu qiimeeyo oo dahabkii aan loogu qiimeynay laakiin kolley waxaan dareensanay inaad goorahanba isweydiinaysaan su-aal ah waddankeenan maxaa la yeelaya ila fidada ma naqaana fida meel ay taallana ma ogin innagoo kale waxay noqonaysaa in dahabun lagu qiimeeya marka beledkeenna la joogo marka lacagtaadu waxay sakagoys noqonaysaa shan iyo siddeetan garaam oo dahaba iyo wixii ka badan marka ay goyso waxaana ka baxaya intii ka baxaysay dahabkiiyo fidada rubcu lcushur boqolkiiba laba iyo badh ayuunbaa ka baxaysa qodobka u dambeeya ee darsigeennan wuxuu ku saabsan yahay zakaatu curuudi tijaara xoolaha laga ganacsado sekadooda iyo axkaamta ay leeyihiin intaanan taa u gelin waxaan baraarujinayaa horena waan u yaro tilmaamay laakiin waan sii caddaynaya dahabka iyo fidada iyo lacagahan maanta meeshoodii galay xagga naqdinimada iyo wax ku kala iibsiga inay shaqaynayaan oo ay wax soo saarayaan ama lagu ganacsanayo oo macaash laga dabadeyayo sekadooda shardigu maaha dahab hadduu kuu yaal ama fida ay kuu taal ama lacag ay kuu taal sababtay kugu taallo waxay doonaysaba ha noqoto hadday gaadho xadkii ay sekadu ku waajibaysay sanadna uu dhammaado sekada inaad ka bixiso ayaa waajiba waxaan u keenay arrintaa su-aal baa had jeer dada ganacsatadii ay soo celceliyaana lacag baan haystaa aan ugu talagalay inaan guri ku dhisto seke miyaa lagu leeyahay lacag baan haystaa aan aanu urursaday inaan ku guursado seke miyaa lagu leeyahay lacag baan haystaa aan doonayo xajka inaan ku tago seke miyaa lagu leeyahay markaa taa jawaabteedu waa sida aynu sheegnay caynteeda ama laf ahaanteeday sekadu ugu waajibtay waxaad u haysataa wuxuu doonayaba ha noqdo midaad ku shaqaynaysa ha noqoto ama mid aanad ku shaqaynahayn ha noqoto mar hadday nisaab gaadho sanadna u dhammaado sekadeedii baa laga rabaa curudu tijaara aynu nimaadno maxaa looga jeedaa curudu tijaara ama amwaalu tijaara waa jamcu cardin alcard bisukuuni اlcayn maxaa cardi loogu bixiyey waxa loogu bixiyey lannahu yucrad waa lasoo bandhigaya oo qofku wuxuu soo dhigayaa meel dadka u muuqata ama wuxuu samaynayaa xayeysihiis oo dadku ogeysiinaya o odhanayaa alaabta noocaas baan hayaa waa ta labaad alaabta lagu ganacsado waxaa dabci u ah alaabta laga ganacsado waxaa dabci u ah inay marna meesha isa soo taagto ay ka muuqato marna ay ka baxdo waxaad arkaysaa bakhaar tusaale ahaan sonkori ay ka buuxday maanta berri haddaad tagto wuu maran yahay yacanaa sonkor baa meeshaa soo fadhiisatay haddana way ka suushay walihadaba curuud tijaara loogu bixiyo innaga waxaa muhim inoo ah goormaa qofku waxa uu iibinaya uu noqon karaa curuud tijaara waa curuud tijaarada maa yucaddu lilbayci waashira biqasdi rabxi waa waxa loo diyaariyey iib iyadoo ujeeddadu ay tahay in laga macaasho hadalkaas dambe waa hadal aad iyo aad muhiim u ah waxaanu ka jawaabayaa su-aal in fara badan soo noqnoqota su-aashaasoo ah gurigaygaan doonaya inaan iibiyo maxaad u iibinaysaa inaan guri kale ku bedeshaa baan doonaya ama waabaan u baahdo waan masaariifaysanaya gebigiisa waxaan doonayaa gaadhigayga inaan iibiyo maxaad u iibinaysaa gaadhigaaga waxaan u iibinaya inaan iska bedelaan doonaya gaadhi kaloo cusubaan ku bedesho ama lacagtii baan u baahdayba lacagta lafteedaan u baahdayba markaase ka miyaa laygu leeyahay jagaan iibsado halkaa igu taalla oo maxaad jagadaa markaad iibsanaysa aada u iibsanaysa inaan dhistaabaan doonaya seka miyaa laygu leeyahay waxaa ka jawaabaya hadalkaa biqasdi rabxi qofku wuxuu iibinayo hadduu u iibinaayo inuu ka macaasho inuu rogrogo biqasdi taqliib warabxi inuu rogrogo macaash uu ka soo saaro markaasaa maalkaasi uu noqonayaa maal zakawi ah saka ay ku waajibto laakiin qofku hadduu xoolihiisi u iibinaayo xaajo awgeed gurigiisii buu iibinayaa gaadhigiisii buu iibinayaa jagadiisii buu iibinayaa xoolihiisii noolaa buu iib usoo tubo sayladda uu keenay danihiisa kale u iibinayaa nin niyad ganacsi u iibinaya maaha seke miyaa lagu leeyahay haddii sanad dhan xoolihiisaasi iib ay u bandhignaadaan maya waayo waxaa lama idhahdo curuud tijaara maalu tijaarana kaa lama idhaahdo xoolaha la rogrogayo si macaash looga helo ayaa amwaalu tijaara la idhahdaa idan axkaamtaynu ka hadli doono oo dhami wax kasta oo la iibinaayo kuma saabsana waxay ku saabsan tahay oo qura wixii iib loo bandhigay biqasdi rabxi iyadoo ujeeddadu ay tahay in laga macaasho oo lacag ay ka soo baxdo lacagtaa mid kale la geliyo kaa kale la sii iibiyo lacagta ka soo baxda mid kale la geliyo sida ganacsiga lagu yaqaano dabcigiisu uu yahay culimada islaamka badankooda waxa ay ku tageen xoolaha noocaasi inay yihiin maal zakawi ah xoolo zaka ay ku waajibtay waxaanay arrintaa u daliishadeen qur-aanka kariimka ah oo ay sidaasi u fahmeen asxaabtii rasuulku ridwaan ullaahi calayh waxaa qur-aankaa ka mida qowl اllahi tabaaraka wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum mima akhrajna lakum min alard wlaa tayamamu اlkhabiiثa minhu tunfiquun walastum biaakhidiin ilaahay wuxuu la hadlay muuminiinta waxa rabbi muuminiinta uu ku yidhi waxaad kasbateen tabcateen ee xalaal ah wax ka bixiya iyo waxaanu dhulka idinka soo saaray maxaa looga jeedaa maa kasabtum aladii kasabtum waxa aad tabcateen mujaahid wuxuu yidhi oo ah taabici saxaabadii rasuulka soo gaadhay ardaygii cabdillaahi bnu cabbaasna ahaa qur'aanka tafsiirkiisana ka bartay min atijaara weeyaan maa kasabtum ay min atijaara waxaad ganacsi waxaad kasbateen oo ah xoolo ganacsi ibnu jariir atabari imaamu lmufasiriin isaguna sidaasi ayuu ku fasiray aayadda qur-aanka bukhaari oo ah imaamkii weynaa ee xadiidka isaguna sidaasuu ku fasiray wuxuu u baabaystay saxiixiisa fii kitaabi zakaa sadaqatu lkasbi wاtijaara sadaqada tacabka wuxuu qofku tabcado iyo ganacsiga aayadda qur-aankaana meesha waa keenay waxaa kaloo u daliila aayadaha si guud u sheegay xoolaha in saka lagu leeyahy khud min amwaalihim sadaqa iyo xadiidkii cabdillahi bni cabaas qisadii mucaad markuu rasuulku yaman u diray wuxu uhi faakbirhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan fii amwaalihim shakina kuma jiro inay xoolo yihiin alaabooyinkaa laga ganacsanaya laga baayac mushtaraya waxaa la odhan karaa daliil caama miyaa lagu sugi karaa cibaado gaara waxaynu leenahay hadday saxaabadu ka fahmaan haa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ayaa sidaa ka fahmay cumar ibnu khadaab radia allahu canh iyo cabdullaahi bnu cumar oo inankiisiiya iyo cabdullaahi bnu cabbaas saddexdaas saxaabi waxaa ka sugnaatay xoolaha laga ganacsanayo noocay doonayaanba ha noqdaan inay saka ay ku waajibto abu cubayd baa ku wariyay fi lamwaal wabnu zanjawey kadalik fi lamwaal cabdurazaq fi lmusanaf ibnu abi shayba ashaafici fi lum kutub fara badan ayaa aahaartaasi ay ku qoran yihiin iyagoo aathaar saxiixa cid saxaabadii rasuulka ka mid oo khilaaftay oo tidhi xoolaha laga ganacsanayo seke laguma lahana culimmadu waxay yidhaahdeen lama hayo oo lama sheegin wa kadalika taabiciintii cataa ibna abi rabax ayaa culimmada qaarkood ay sheegaan laakiin cataa muu diidin xoolaha laga ganacsanaya inay saka ku waajibtay laakiin xoolahaas buu kala qaadayo xoolo laga ganacsanayo meel la dhigtay oo qaali lala sugayo iyo xoolo laga ganacsanayo oo la wareejinayo o wareegaya ayuunbuu u kala qaaday waana madhab imaamu maalik siduu yahay laakiin muu odhan xoolaha ganacsiga saka sidoodaba kumay waajibin muu odhan walihaadaba culimo badani ay yidhaahdeen khilaafba masaladaa kama jiro mabay tirsanba cidda khilaaftay ijmaac baa ka horreeyey bay yidhaahdeen oo cidda khilaaftay masalada waa cid ijmaaca khilaaftay cidda khilaaftayna daahiriyada iyo culimo mutaakhiriina sida shawkani iyo sidiiq xasan khan iyo sheekhu lalbani iyo un weeye waa ka soo gaadhsiiyey abu cubayd fi kitaabi alamwaal markuu ka warramayay cidda tidhi xoolaha ganacsiga seke laguma lahaa falaysa min madaahibi ama alqowl اlآakar falaysa min madaahibi ahli اlcilmi cindana madaahibta ahlucilmigaba kuma jira bui qowlkaas waa qowl iswaafaq ka horeeye khilaafayoo la tirsan maayo walihaadaa baa culimadu masalada ijmacay kusoo naqleen iswaafaq in la isku waafaqay xoolaha ganacsiga inay isaga ku waajibta ibnulmundir baa ka mid ah culimada ijmaca kusoo naqliya wakadalika abu cubayd wakadalika ibnu hubayra culimo badan baa iswaafaqa noocaasa soo naqliya almuhim sida saxdaa ee adiladu ay tusinayso iyo fiqigii saxaabadu waa xoolaha laga ganacsadaa noocay doonayaan ba ha noqdaane inay yihiin xoolo sakawiya asal ahaan marka le noocay doonayaanba ha noqdaan xoolahani ma aha xoolo asal ahaan sakawi ku noqday in ay iskood xoolo saka ay ku waajibtay u yihiin ee waxa ka dhigay maal saka laga rabo ganacsigan iyo rogrogga larogrog iyo macaashka laga raadinayo walihaada waxaynu odhan karnaa noocyada xoolaha ay sakadu ku waajibtay nooc u waasacsan weeye hadduu qofku tusaale ahaan dhuxul buu iibinaya dhagaxaan buu iibinaya nuurad buu iibinaya dhar buu iibinaya kabu alaab oo dhan wuxuu doonaya ha iibiyo waxa weeyaan dameeruu iibinaya amwaalu tijaara waxaasoo dhami ay soo gelayaan waa nooca u waasacsan weeye mar haddii niyada noocaasi ay la socoto taqliib biniyati rabx ribxi rogroogis ujeeddada loo rogrogaya ay tahay in laga macaasho waa maal ay saka ku waajibtay waayo hadda waxa isweydiin leh xoolaha laga ganacsado sekadu macayntooda ma laftooday ku waajibtay sida geeli iyo lo-dii dahabkii fidadii mise qiimahooda saa saxdaa sekadu waxa ay ku waajibtay qiimahooda oo sidoodaba xoolahan laga ganacsado ujeeddada laga leeyahay waa maxay haddaad ninka ganacsadee bakhaar ka haysta maanta aad u tagto oo tira war waxanoo alaaba xafashkeeda maxaad iskaga culaysasa maxaad ku kala falaysaa wuxuu ku odhanayaa sheekh maad fahmine ujeeddadan uga socdaa waa lacag idan alaabtani waa lacag meesha taaltaala lacag meesha taaltaalla ayay ka dhigantah waana waxyaabaha xoogeynaya in saka lagu leeyahy fuqahada casriga qaarkoodna sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale daliilba ay uga dhigaan marka laftooda saka kuma aanay waajibine qiimahooday sakadu ku waajibtay qiimahooduna waa maxay waa lacag marka waxaa la isweydiin karaa waa yahaye alaabtaa laga ganacsado garanay inay saka ku waajibtay qiimahoodana ay ku waajibtay qiimahoodu markuu qadarkee gaadho ayay saka ku waajibtay dee qadarkii lacagtu ay ku saka goyn jirtay inteebaa ka baxaysa intii lacagta ka bixi jirtay rubculcushrigii un boqol kiiba laba iyo badh soo urursantah halkii lacagta ila alaabtani lacag ayay ka dhigan tahay oo qiimihii lacagta ayay leedahay lacagta ay ku qiimaysan tahay baa sekada laga bixinaya intii lacag lagaga bixin jiray markay alaabtaasi qiim ahaan gaadho ayaa laga bixinayaa intii lacag laga bixin jirayna waa laga bixinaya haddii masalada lasoo koobo masaa-isha la xidhiidha ee aadka loogu baahanya waxaa ka mid ah waxaan ganacsigu waa hawl badan yahay oo isbedbedel badan baa ku dhaca bilowgii sanadka sanadka dhexdiisii sanadku marku dhammaaday waxa laga yaaba maalinba heer buu maraya maalin intii lacagi kusa ka goyn jiray ayaa alaabtani ay la qiimo tahay qofku uu iibinaya maalin way ka hooseysaa markaa nisaabka goormaa la eegaya ma bilowga sanadka sanadka dhexdiisa ma sanadka dhammaadkiisa mise sanadka oo dhan alaabtaa qofku uu ka ganacsanayaa waa inay sakogoys noqoto o xisaab lala daba taagnaado haddii ay sakogoyskii hoosta ka martana seke laguma laha maalin maalmaha ka mida ma sidaasa masaladaasi kolle waa masalo fuqahadu ay isku khilaafaan haddaynu suurada masalada soo dhoweyno waxaynu leenahay qofku lacagta uu ku bilaabay ganacsiga lacagta uu ganacsiga ku bilaabay ama alaabta uu iibka u bandhigay haddaanay sakogoys ahayn markaa uu ku bilaabay sanadkii loo tiri maayo ninkani wuxuu furtay dabakaayo yar wuxuu wax ku iibinayaa kaaryoona dushiisa dukaan yar buu furtay alaabta taallo marka la qiimeeyo qiimihii ay lacagi ku sako goyn jirtay oo shan iyo siddeetan garaam oo dahaba inta goyso ah maba gaadhsiisnaba markaa sanadkii maynu u tirinana may u tirin mayno goormaa sanadka loo tirinaya waxaa loo tirinayaa marka ay nisaab gaadho alaabtiisaas qiimaheedu marka ay nisaab gaadho ayaa sanadkii kow looga odhanaya waana sida uu yahay madhabu alimaam ashaaficiy raximah allahu tacaala inta ka horeysa sanadka loo tirin maayo waayo xooluu haystaaba ee iibka uu bandhigay nisaab mabaahaba ka isaga halkaa inoo dhig waxa yimi qofkani alaabtan uu iibka u bandhigay maalintaa uu ganacsiga bilaabay bay sekogoys tahayba maalintaasaa sanadkii looga tirinaya sanadkaasi markuu dhammaadana sekadii baa laga rabaa isbedbedelka sanadka dhexdiisa dhacaya sida saxda ah waxba la eegi maayo waxaa la eegayaa un aakhiru lxawl sanadka aakhirkiisa sanadkii markuu dhammaaday ayaa la qiimeeyey alaabtii qiimaheedu wuxuu noqday shan iyo siddeetan garaam oo dahaba mid goyn kara sekada iska bixi baa la leeyahy mid ka hooseeya buu noqday seke laguguma laha baa la leeyahy waayo sidaa maxaa loo yidhi haddii la yidhaahdo sanadka oo dhan alaabta laga ganacsanayaa waa inay nisaab noqoto taa mashaqaa ka dhalanaysa waxay noqonaysaa qofkii in la yidhaahdo maalin walba ama bil walba xisaabi dukaankaaga si aad u ogaato inuu nisaabkii hoos uga dhacay iyo iyo inuu taagan yahay waxay weliba taasi dhibaato ku noqonaysaa ganacsatada yaryar qofka hadduu ganacsigiisu weyn yahay ishuu ka cabiri karaa alaabtan uu ka ganacsanayaa inay sakagoys tahay iyo in kale qiimaheeda deesha ayuu ka garan karaa laakiin ganacsatada yaryar bay taasi dhibaato ay ku noqonaysaa masalo kaloo muhima baa jirta qofku haddii uu ku bilaabay ganacsiga lacag lacag buu ganacsiga ku bilaabay ama ganacsiga dahab buu ku bilaabay ama fido ta innaga aad inoo sii khusaysaa waa qofkii ganacsigiisa lacag ku bilaabay qofkii ganacsigiisa lacag ku bilaabay lacagta uu ganacsiga ku bilaabay hadday nisaab tahay sakagoys shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ay goyso iyo wixii ka badan sanadka mar waxaa looga bilaabaya markuu ganacsiga bilaabu niyeystay abadan maya lacagta lafteedaa la eegayaa xawlkeedii la tirinaya laisaga goys bay hayday waxaad haysatay tusaalehaan konton kun oo dollar lix bilood adoo haystay baad ganacsiga ku bilowday ma lix bilood oo kale markay dhammaadaan ayaad ganacsigaagaa seke ka bixinaysaa mise ganacsigaagaa sanad markuu u dhammaado waxaan leenahay maadaama lacagta lagu bilaabay seke goys ay ahayd lix biloodna sanadkii ay ka tegeen iyadoo seke goys ah lix kale markay ganacsigaagaa u dhammaadaan waa inaad qiimayso sekada aad ka bixiso masaladaas waa masale aad iyo aad muhiim u ah oo laga yaabo in fara badan oo ganacsatada ka midi inaanay ku baraarugsanayn oo waxay eegayaan un ganacsiga goormaad bilowday dukaankayga bakhaarkayga waxaan furay bishii muxaram marka muxaramta kale marka la gaadho baan qiimaynaya sekadaan ka bixinaya eegi maayo lacagtan uu ku furay muddada uu haystay iyo sakagoys inay ahayd iyo waxaasoo dhan eegi maayo taasina waa khalad mar labaad baan masaladaa ku celinaya waxaan leeyahay ganacsiga haddii lagu bilaabo lacag lacagtuna ay sakagoys tahay ganacsigaasi xawlka ama sanadka uu tirsanaya waa xawlkii lacagtaasi ay tirsanaysay la soco tusaale ahaan lacag sakagoysa baad haysatay koob iyo toban bilood xdaa cashara shahran koob iyo toban bilood sakagoys bay ahayd waanad haysatay iyadoo lacag ahaana bishii sanadka u dambeysay baad ganacsi ku bilowday ma bishaasaad ka tirinaysaa sanadkii maya bishaasi markay dhammaato lacagta waxa u dhammaaday xawlkii ama sanadkii alaabtii aad gelisay waa inaad qiimayso oo sekadii aada bixiso ganacsigaagi oo bil socday bay ayay markaa seka kugu waajibi kartaa la socdo bal ganacsigaago maalin qura socday baa dhici karta inay seka kugu waajibto haddaad lacag ku bilowda ganacsiga lacagtuna ay ahayd lacag saka goysa waayo ganacsigaagu ma tirsanayo bi- xawlka ama sanadka bilowgiisa halkuu ka bilaabmay sanad ka tirsan maayo ee wuxuu tirsanayaa oo kale lacagtanaad ku bilowday xawlkeedii buu tirsanayaa marka xawlkeedii markuu dhammaado ayaad qiimeynaysaa sakadiina aad ka bixinaysaa masalaas waa masalo aada iyo aada muhim u ah masaa-isha kale ee la xidhiidha waxaa ka mid a waliba ganacsatadu aad ay ugu baahan yihiin su-aal ahaanna aada u soo noqnoqoto waliba ganacsatada qaarkood waxay igu yidhaahdeen berigii hore sidan iminka la yeelaa mabay jirinba masaladaas waxay tahay marka la qiimeynayo goobtii ganacsi si seke looga bixiyo alaabtaa taalla wixii lacaga lacaga cada garanay qiimaha loo qorayo ee buugga qiimeynta loo gelinayaa ma raasamaalkii lagu soo iibsaday maa mise waa waxa ay suuqa ka marayso oo su-aalaad usoo noqnoqota ganacsatada qaarkood waxay ugu idhahdeen berigii hore waxaa laysma weydiinba jirine wixii lasoo siistay unbaa lagu qiimeyn jiray beri dambe un baanu maqallay arrinku sidaa waa ka duwan yahy waana gariib masalada noocaasi sidaa ay u qarsoontay masaladaa haddii aynu xukumkeeda u nimaadno haddii raasamaal la eegayo miyaa la isdaalin lahaaba laisma daaliyeen qiimeynba lama sameeyo qiimeyni miya ima lahayn qiimeyni waa shay la rabo hadda qiimihiisa in la ogaado laakiin shayga wixii lagu soo iibsaday haddii loo qoraayo qiimeynba lama sameeyeen waxaa la odhan lahaa tusaaleaan sonkorta imisa laynaga soo siiyey waxaa laynaga soo siiyey sonkortaa konton kun bay nagu joogto khalaas kontonkii kun halkan ku xor alaabtaa kalena labaatan kun halkan inoogu xor saasu baa odhan qiimeynimo may timaadeene tirin un bay noqon lahayd wux calaa kulli xaal masalada xukunkeedu wuxuu yahay horta alaabta waa la qiimeynaya qiimeyn haddii la sheegana macnaheedu waxa weeye markaa la qiimeynayo waxay marayso ee xaalatu daruuro xaaladda aan ahayna xaaladdu ay caadiga tahay suuqa lagaga heli karo ayaa lagu qiimeynaya waxaa weliba lagu qiimeynayaa maalinta ay sekadu ku waajibtay waxay maraysa masaladaasna waa masalo muhim oo ay tahay in lagu baraarugsanaado maalinta la bixinayo sekada waxay maraysaa lagu qiimeynaya mise maalinta ay sekadu ku waajibtay maalinta ay sekadu ku waajibtay waxay maraysay tusaale ahaan bishii rabadaan markii ay bilatay ayay seka ku waajibtay ganacsigaaga sidii adigu qorshahaad u dejistay marka la eego ee xagga sekada laakiin markaa maad qiimeyn shawaal markay baxday ayaad qiimaysa ma shawaal markay baxday alaabtaasi qiimaha ay maraysa ad ku qiimeynaysa la maalintii sekadu ay ku waajibtay intay maraysa taasina waa masale ku baraarujinaysa ganacsatada inaan qiimeynta xoolahan ganacsi aan la dhaafin marka ay sekadu waajibtay sanadkuu dhammaado waayo haddii kale laba midkoodunbaa dhacaysa inay aada u hawshoodaanoo qiimo lasoo dhaafay oo isbedelay ay dib u baadi doonaan waraa war horta maalintii sekadu ay ku waajibtay alaabtani maxay maraysa taana mashaqay kala kulmayaan iyo in maalintan dambe ay qiimeynayaan ee waktigii sekadu ay ku waajibtay ka dambaysa waxay marayso in ay ku qiimeeyaan lagana yaabo inuu qiimuhu isbedelay laga yaabo meeshaa markaa inuu xag ka raaco marka marka ay sekadu waajibtay sanadku u dhammaado markaa waa in qiimeynta la bilaabo alaabtaasi waxa ay marayso markaa ayaa lagu qiimeynaya lama eegayo maxaa lasoo siistay cadaaladduna waa sidaa waayo waxaa dhici karta shaygan intii lagaa soo siiyey inuu aada hoos ugaga dhacay oo u qiimo dhacay adiga toban buu kugu taagnaa maanta waxa laga yaabaa inuu laba marayo marka haddii tobankii lagugu qiimeeyo berigii hore lagaa soo siiyey nooc min adulmi bay noqonaysa bay dhahdeen culimadu haddii shaygii waxaa dhici karta inuu qiimihiisu kor u kaco iyadoo toban lagaa soo siiyey soddon u gaadho shaygan masaakiin baa xaq ku leh in la idhaha tobankii lasoo siiye un baa lagu qiimeynaya iyaduna dulmi bay noqonaysa dadka xaqoodii in laga duudsiye bay noqonaysa maalintaa wuxuu maraya ayaa lagu qiimeynaya waana sida culimadu ay caddeeyeen culamaa lajna daa'ima masaladaa markii ay ka hadlayeen waxay yidhaahdeen walqaacidatu fi shariicati alislaamiya أن cروض التiجاaرة تqwم عinda تmاam الحwl bالثmن اladي تusaawiihi qaacidada شhareecada iسlaamka dhexdeeda ku sugan waxa weeye maalka laga ganacsado sanadku markuu u dhammaado la qiimeyn waxaa lagu qiimeynayaa qiimaha maalintaa alaabtaasi ay marayso bisarfi nadari can الthaman aladi ishturiyat bihi wixii lagu soo iibsaday isaga la eegi maayo indhaha laga laabanaya kadalika sheekh ibn cuthaymiin wuxuu yihi raximah اllahu tacaala markii la weydiiyey dhul laga ganacsanayay wacuruudu tijaarati tuqawamu cinda xawli zakaati bima tusaawi alaabta laga ganacsanayo iyo xoolaha ganacsiga sanadku markuu dhammaadaa la qiimeyn waxaana lagu qiimeynayaa waxa ay marayso arrintaasi taabiciintana waa ka sugnaatay taabiciinta arrintaasi ay ka sugnaatay waxaa ka mida jaabir ibnu zayd taabicigii la odhan jiray wuxuu tilmaamay maalintaa la qiimeynayo waxa ay marayso in lagu qiimeynayo marka masaladaana ha ku baraarugsanaadaan dadka ganacsatada ah laakiin hal masalaa ka soo baxaysa masaladaasi waxa weeye qiimaha laftiisii baa kala duwan jumladuna qiimay leedahay tafaariqduna qiimay leedahay labadaa keebaa lagu qiimeynaya haddii qofku jumladunuu ku iibiyo qiimaha jumladu ay suuqa ka marayso ayaa lagu qiimeynaya hadduu tafaariiq ku iibiyana qiimaha tafaariiqdu ay suuqa ka marayso ishkaalka ugu darani waxa weeye waana sida ganacsatadanu ay u badan yihiine hadduu ku iibiyo jumladiiyo tafaariiq wuxuu ku helaba ciddii jumlad ku doonaysana waa ka iibinaya ciddii tafaariiq doonaysana wuu ka iibinaya kaa hawshiisu waa adag tahay sida axwadkiina waxa ay tahay sida axwadka ahi inuu qiimaha ugu sarreeyo inuu ku qiimeeyo sida xalaal miradkuu ku jiraa alaabtiisu dhinacay u badan tahay inuu raacaano waa fiican tahay hadduu inta badan jumlad ku iibiyo qiimaha jumladda inta badan hadduu tafaariiq ku iibiyana qiimaha tafaariiqda almuhim isagu waa inuu ijtihaado oo sida uu isleeyahy dumadaadu beri bay ku noqonaysaa waa inu wax ku qiimeeyo aynu u nimaadna haddaba qofka ganacsadaha ahi masaaishii taataabanaye markay arrintu noqoto tadbiiq camali dhaqangelin siduu sekada u bixinaya ka soo qaad mid dukaan haysta nin bakhaar haysta nin meel kale haysta wuxuu sekada u bixinayaa xoolihiisii marka sanadku uu dhammaado ayuu qiimeynaya haddii ay soo baxdo xoolihiisaasi inay nisaab yihiin ayuu sekada ka bixinaya laakiin xoolaha la qiimeynaya waa kuwe xoolaha laga ganacsadaa qaybo ayay ka kooban yihiin qaybi waa lacag cad oo alaabtii ka soo baxday oo halkan taalla qaybi waa alaab weli taalla oo aan la iibsan qaybi waa dayn maqan oo cid ku maqan waxaasoo dhan waa inuu isku wada daro isku wada qiimeeyo lacagta u taal iyo alaabta u taallaa meheradiisu lacagta ay ku qiimaysan tahay iyo deynta ka maqan ee uu rajeynaya inay soo noqoto ta laga quustay iyada sekada ku darsan maayo laakiin ta uu rajeynaya inay soo noqoto maalkiisan xaadirkee jooga ayuu la sekeynayaa sida saxda ah taa laga quustay hadday soo noqotona maalinta ay soo noqotou sekadeeda bixin doonaa laakiin ta uu rajeynaya inay soo noqoto maalkan xaadirka ee jooga ayuu la sekeynaya intaasuu isku didinaya uu isku daraya deynta isaga lagu leeyahayna ka jari maayo qodobka hoosta ha ka xariiqaan ganacsatadu deynta isaga lagu leeyahayna ka jari maayo xataa deynta lagu leeyahay hadday tahay deyn mustaqriqo waxaanu hayaba ka badan ama ku saameelano waxbaana uga soo hadhayn hadduu is ihahda bixi haddaad doonaysa deynta inaad iska jarto qaado taladii cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu oo inta aan la gaadhin waktigii sekadu ay kugu waajibaysay daymaha iska celi oo iska bixi dabeetana maalkaaga saafiga ee soo hadha ama ha yaraada ama ha badnaadee nisaabka gaadhay sekada ka bixi laakiin haddaad deyntii lagugu lahaa isku gaadhsiiso waktigii sekadu ay kugu waajibaysay maalkan adiga ayaa leh hadda maalkan ma cid kalale mise adiga ayaa leh adiga ayaa leh soo maa maanta hadduu gubto yuu ka gubanaya maalkan bakhaarkaaga ama meheradaada yaalla qofkii aada ka soo amaahatay ma isagaa khasaaraya hadduu gubto ama daad qaado ama laxda mise adaa khasaaraya adaa khasaaraya macaash weyn haddaad ka hesho ninkii aad ka soo amaahatay lacagta ma u geynaysa mise adiga ayaa iska leh idan maalkan adiga ayaa iska leh maalkan meesha yaalla adiga ayaa leh dayntuna dumadaaday saaran tahay adiga dimadaada ayay saaran tahay marka waa laba jiho oo kala fuqi kara dayn dumadaada saaran iyo maal adigu aada leedahay oo mulkigaagiiya oo khasaarihiis iyo faa'iidihiisuba adiga ay ku soo noqonayaan marka dayntana waa xaq adiga lagugu leeyahay maalkana adiga ayaa leh adiladuna saasay tusinaysa daynta qofka lagu leeyahay inaan laga jarahayn maalkiisa markaa la qiimeynayo ama maalkiisa markaa sakada laga soo doono adilada tusinaysa waxaa ka mid a nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diri jiray dad sekada soo ururiya hal mar laguma sheegin axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku yidhi dadka waxaad weydiisaan bal wixii dayn lagu leeyahay si ay isaga jaraan ma odhan jirin nabigu calayhi salatu wasalaam sidaas haddii markaa qofkan xoolaha sekawigaa haysta daynta lagu leeya uu iska jarayana nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaa waa caddayn lahaa sidaa kagama tageen wakadalika alkhulafaa araashiduun ahlucilmiguna raxmat ullaahi calayhim sidaasi ayay fatwoodeen ahlucilmiga mucaasiriinta ay daynta qofku inaanu iska jarahayn waxaa kaloo adilada ka mida amiirumuminiin cuhmaan ibnu cafaan wuxuu odhan jiray war bishii sekada aada bixin lahaydeen baa soo dhawaatay war dayn wixii laydinku leeyahay iska celiya si aada maalkiina u sekaysaan taasina maxay daliil u tahay cuhmaan inuu qabay radia allahu canhu haddii qofka iyadoo seke lagu leeyahay iyadoo dayn lagu leeyahay waktigii sekada uu ku soo gaadho in sekadii laga qaadayo loo odhanahay daynta iska jar cid saxaabada ka mida ridwaan ullaahi calayhim oo cuhmaan ibnu cafaan khilaaftayna lama sheegin waxaana arrintaa loo arki karaa inay tahay ijmaac sukuutiya nooca ijmaaca ka mida iswaafaqa ka mida ee la idhaahdo alijmaac asukuuti waxaan kusoo gebagabaynayaa laba masalo gaagaaban masalada koowaad waxa ay tahay alaabta laga ganacso sekada marka laga bixinayo ee la qiimeeyo qiimihii sakahaan ku waajibay alaab u dhiganta ma lagu bixin karaa mise naqad lacaga in lagu bixiyo ayaa waajiba culimada badankooda waxay yidhaahdeen naqad lacaga in lagu bixiyo ayaa waajiba oo alaab laguma bixin karo waxaanay taa ku sababeeyeen masale aynu hore uga dhawaajin oo ah sideedaba qiimaha laga bixinaya lacagta soo ma alaabtan laga ganacsanayo qiimaheedaa sekada laga bixinaya soo ma marka qiimaha haddii seke laga bixinayo sekada la bixinayaana waa inay qiimo noqote alaab inay noqoto maaha acyaan iyo alaab la taaban karo inay noqoto maaha waana se aktaru ahlicilmi ay ku tegeen waxaynu ka soo reebaynaa uun innagoo weheshanaynaa fataawada culimada qaarkood haddii qofkii alaab unu hayo shilin lacagabama hayo qofkii alaabun baa meeshan u toonsan qofkaasoo kale waxaa la odhan karaa haddaanad lacag ahayn iyo naqad aad ku bixiso alaab u dhiganta qiimihii sekada kugu waajibay masaakiinta si oo sekada iskaga bixi xaaladaas oo kale masalada kale waxay tahay ganacsatadooda ay isu weydiiyaan had iyo jeeraale alaabbaa soo hadha oo socon weydo laga yaabo halkaa sanad walba xisaabtii sekadu inay kusoo gaadho iyada ma lagu darayaa xisaabta mise taa iyada dhinac baa la iska dhigaya marka la qiimeynayo alaabta lagu dari maayo jawaabtu waxay tahay culimada badankooda waxa ay ku tegeen alaabta halkaa kuu taallaa ama mid soconaysa ha noqoto ama mid aan soconayn ha noqotee in sekadeedii lagaa rabo haddaad adu yaqiinsato inaanay socon ahayn si aanay seke kuugu soo duwin haddaad seke ka carar tahay dee iyada iska leexi oo dhinac isaga du oo siduu dhinac isaga duwi karaa qofku ama ha sadaqadaysto ama dee niyadii ganacsiga iyada ha ka saaro oo gurigiisa ha geysto ama dee meel ha iska dhigto alaab uu isticmaalayo kale ha u niyoodo hadhow toole hadduu iib u helo dee niyo cusub oo tijaaro markaa ha bilaabo laakiin sidaasi ayuu kaga baaqsan karaa laakiin intay alaabtan halkan kuu taallo ee cid kaa iibsanaysaa haddii ay ku soo martana aad ka iibinayso sekeedu waa laga rabaa miyaad odhanaysaa adigu haddii maalinu ilaahay uu keeno mid alaabtaa caashiqsan oo doonaya alaabtan me ma iibinayo alaab igu fadhiisatay wey ma odhanaysa waad iibinaysaa soo maaha marka alaabtaad iibinaysa ayay ka mid tahay iyada ayaanay la xukum tahay sekadeedina waa lagaa rabaa kolley masaa-isha ka farcamaysa sekada lacagta iyo alaabta laga ganacsado aad iyo aad bay u fara badan tahay biidn illahi tacaala kolley su-aalaha lagu soo dari doonaa masaa'il badan oo casri ah ayaa jirta oo shirkadaha weliba aada u khusaysa sakaat ulashum waxaa loo yaqaan sheerarka shirkadaha ku jira oo kale sekadoodu maxay noqonaysaa rawaatib almuwadafiin dadka shaqaalaha mushaharka ay qaataan seke miyaa lagu leeyahay zakaatu jimciyat lmuwadif muwa- jimciyat l- zakaatu jimciyat lmuwadafiin waxa inagu aynu u naqaano hagbadda jimciyat lmuwadafiin baa la dhaha af carabi dad baa dad baa hagbad isku darsanaya mid waliba waxaa laga yaabaa inuu kun bixiyo bishii labiyo toban kun buu qaadanayaa bishiiba mid ka mida tusaale ahaan labiyo tobankaa qof seka ma ku waajibaysaa sayse ugu waajibaysaa masaa'il badan oo noocaas ayaa jirta dadku ay isweydiinayaan in sha allahu tacaala habeen dambe ayay su-aalaha inoo raaci doonaan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira